waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraad ah s b s com au xariijin soomaali
galab wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa galab talaadaha bisha nofembarna ay tahay labayo toban sannadka labada kun iyo labaatan iyo afarta halkaad naga dhegaysanaysaanna waa laanta af soomaaliga ee idaacadda s b s oo idinkaga imanayso stuudioga aanu ku leenahay magaalada melbourne magacayguna waa xasan jaamaac wararka maantana waxaa ugu waaweynaa hay-adda saadaasha hawada ee caalamka oo ka digtay dhibaatooyin badan oo ka imanaya isbeddelka cimilada iyadoo xaraaradda adduunku ay gaartay heerkii ugu sarreeyey taariikhda oo dhan iyo kooxaha xaquuqul biniaadanka oo ka digay in cayaaraha adduunka faynalkooda lagu qabto dalka sacuudi carabiya hay-adda saadaasha hawada ee adduunka ayaa ka digtay khatar ballaaran oo ka imanaysa isbeddelka cimilada iyadoo xaraaradda caalamku uu gaaray heerkii ugu sarreeyey warbixintii u dambeysay ee kasoo baxday hay-addan ayaa lagu sheegay in xaraaradda caalamka ee sanadkan labada kun iyo labaatan iyo afartu ayba gaartay hal dhibic shan digrie celsius in ka sarreysa heerkii cimiladu joogtay warshadaynta caalamka ka hor tan ayaa ka dhigaysa sanadka labada kun iyo labaatan iyo afarta sanadkii taariikhda ugu kulaa ergeyga cimilada u qaabilsan dalka maraykanka ayaa shir madaxeedka cimilada ee qaramada midoobey waxa uu sheegay inuu aada uga xun yahay guusha doorashada madaxweyne donald trump uu ka gaaray doorashadii madaxweyne ee dalka maraykanka john podesta ayaa khudbo ka jeediyey shirka cop oo ka socda magaalada baku ee dalkaas azerbaijan mister podesta ayaa sheegay in trump uu dib uga noqon doono dhammaan horumarkii laga gaaray la dagaalanka isbeddelka cimilada booliska gobolka victoriana waxa ay baarayaan in fal geesinima oo ay samaysay macalimad ay dhici karto inay badbaadisay nolosha dhowr caruura kadib shil gaari oo ka dhacay waqooyi galbeed magaalada melbourne gaari weyn oo kuwa xamuulka ayaa galay meel caruurtu ku cayaarayeen shalay halkaas oo ahayd meel caruurta yaryar lagu xanaaneeyo shilkaas ayaa waxa uu dilay eleanor bryant oo ahayd kalkaaliso macalimad oo halkaasi ka shaqaynaysay taliyaha booliska gobolka victoria shane barton ayaa sheegay in warbixinta horudhaca ay muujinayso in mister bryant falkii ay qaaday intii shilkaasi socday ay badbaadisay nolosha dhowr caruura booliska ayaa sheegay in tirada dadka dhintay ay intaasi kasii badan lahaayeen kadib markii gaari xamuul oo biyaha qaada uu galay meeshaasi caruurta lagu xanaanaynayey miss bryant oo afartan iyo saddex jir ahayd ayaa shilkaasi ku dhimatay halka darawalkii gaariga oo lixdan iyo siddeed jir ahaa iyo ilmo yaroo saddex jira ay weli cisbitaalka ku jiraan kooxa israa'iiliyiina oo u waleeleeya nabadda ayaa australia ku sugan iyagoo taageero u doonaya xabad joojin joogto ah oo oo laga dhex sameeyo israa'iil iyo xamaas sidoo kalena in la sii daayo dadka la haysto kooxdan oo la yidhaahdo stan together ayaa ah koox u dhaqdhaqaaqada arrimaha nabadda oo ay ku jiraan dad yuhuuda iyo kuwa falastiiniyiina oo dhammaantooda muwaadiniin israa'iila kana shaqeeya nabadda iyo markaasi sinaanta dagaalka israa'iil iyo xamaas u dhexeeya ee gaaza ayaa hadda waxa uu dhaafay maalintii afar boqolaad kooxaha u dooda xuquuqul biniaadanka ayaa ku boorinaya hay-adda kubadda cagta ee adduunka maamusha ee fiifa la yidhaahdo inay joojiso codka lagu siinayo sacuudi carabiya xuquuqda ay ku martigelinayso tartanka labada kun iyo soddon iyo afarta ee ragga ee kubadda cagta ee adduunka iyadoo laga cabsi qabo in dad badan oo shaqaalaha soo galootiga ee dalkaasi jooga ay dhiman doonaan ururada kubadda cagta u qaabilsan dalalka adduunka ayaa u codayn doona shir aan caadi ahayn oo fiifa ay qabsanayso oo dhacaya bisha disembar iyadoo sacuudi carabiya ay tahay dalka keliya ee markaasi tartankaasi ku jira amnesty international iyo hay-ad kale oo loo bixiyey sports and rights alliance ayaa sheegay in haddii tartankan lagu qabto sacuudiga ay keeni doonto xadgudubyo xaquuqul biniaadan oo aadba ballaaran waxayna sheegeen in dadka taageerayaasha kubadda cagta ee dalkaasi taga ay wejihi doonaan takoor dadka qaarkoodna si qasaba guryahooda looga saari doono sidoo kalena shaqaalaha ajaaniibta ee dalalka kale ka yimid ay wejihi doonaan dhibaatooyin ballaaran oo ah in xuquuqdooda lagu tunto saadaasha hawada berita oo arbacaa magaalada melbourne waa roobab iyo labaatan sidnina waa roobab iyo labaatan iyo lix halka australian dollar maanta waxaa lagu sarifayay lixdan iyo lix senti oo dollarka maraykanka ah
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad bodkastigaaga ka hesho